ama seed kadar horta marka ugu horeysa muxuu ahaa dee waanu la soconnaa shidaalka waad ogtahay maanta halkuu maraya adduunyadu iyo dee badan xidhan iyo dee dhibaatada ka taagan maysa marka si fiican ban hadday jeer daqiiq daqiiq baan ula soconnaa wixii ka dhacaya badda ee ku saabsan xagga shidaalka marka markabkan la sheegayo maxanale muxuu ahaa shirkada la yidhahdo muxuu ahaa trafagura iyo wuxuu siday laakiin markabka magaciisa waxaa la yidhahdaa martin luanda la yidhahdaa wuxuu kasoo sharaacday waddanka ruushka uu ka keenay muxuu ahaa shidaal waxaanu u socday dalka singapore ayuu u socday marka wax usoo socda berbera iyo usoo socda midna mu ahayn waa gartay marka waad waad haysaan calaamadihiisa iyo astaamihiisa iyo xagga uu ka yimid iyo xagga uu u socday intaba waad haysaan markabka marka ma aad baan aad maxaa arunta aad baan aad aad baan ula soconaa wixii dhaqaaqa ee ku saabsan shidaalka maadaama dee rasigu yahay muxuu ahaa berberana tahay meesha quleedee maanta strategy ah xagga xagga muxuu ahaa badda iyo rersiga iyo golfa edamba meel strategy tahay waan la soconnaa wixii dhaqaaqa ee ka socda ee weliba wixii shidaal ku saabsan kaasatan b o t aad bay ula socotaa wuxuu yidhi waxaa tidhi ruushku ka yimid xagguu u socday markabku xagguu shiracnaa markabkan horta waxaas kale wadankan latin american jazairka yar oo waxaa la yidhahdaa marshall island calankiisa sitaa markabka magaciisa waxaa la yidhahdaa marlin luwanda la yidhahdaa wuxuu kasoo sharaacday russia uu kasoo qaaday shidaal waxaanu u socday singapore laakiin shirkada lihi waa shirkada la yidhaha trafagura trafagurana waa shirkad weyn oo dee adduunka o dhan sabalagraysa xagga shidaalka annaga wax muxua xidr fiican baan leno de meesha b o t aad baa kuxidhay trafagura laakiin trafagura wiliberyahan may keenin muxuu ahaa wax shidaal oo may keenin b o t waxaana imika dhisaysaa taangiyo fara badan bay dhisaysaa saddex taangiyo oo bay dhisi doonta aishaa ay faraha ku haysaa iminka marka weli annaga xaggayga weli muxuu ahaa numay keenin ilaa taangiasi dhamaadaana muxuu ahaa waxba ma keeni karaan marka inoomu umuu socon markabkaasi berbere ayaad xaqiijinaysaa maaraya axmed ibraahim
weriya khadar waxaan taasi waa hubaal weyn umuu socon hadduu noo socdo annagana de mxuu daarat bad waan sheegi lahayn waa imka haamahayagiiba way buuxaan maasha allah ilaahay mahadi marka markaas haba yaraatee inoomu socon laakiin shirkada trafagura waxaanu leenahay xil weyn baanu leenahay waa shirkad weyn oo dhaqaalo badan gelisa ruusiya wadanka yani waxa wey waxyaabaha ku guulaystay muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland musabiixi mashruucyada waaweyn ee maanta taarikhda gelaya ayay kamid tahay lacag aad u fara badan baa la geliyey insha allah dee mustaqbalka haddii ala ka dhigo trafagura way keeni doontaa batrool fara badan sidaal fara badan oo aad iyo aad muxuu aha wadanka ugu filan wat ugu dambayn maareeye axmed ibraahim waxaa tahay maareeyaha guud ee kaydka haamaha shidaalka somalilan badda casna marinbiyood aad istraatiiji u ah oo dunida u kala goosha danoo xeebahan gacanka cadmeed iyo badda casba marka haddaad su-aashaa ku weydiiyo tan iyo intii qulqulatooyinkani ay badda cas ka bilaabmeen ee qasa xidhiirhka lalihi wax saamayna miyuu ku yeeshay badeecadihii ama shixnadihii shidaalka ee berbere imanayay ama maraakiibtiisa iga gooshaysay caalamka iyo berbera wallahi nasi wanaag waxba naguma yeelan ilaa iminka insha allah naguna yeelan maayo sababto ah muxuu ahaa shidaalka anagu inta badan waxaanu ka helnaa emirateskaanu ka helnaa united arab emirateska yaa noo soo dira ma gaadhaan marka baabilmadu ma gaadhaan waxay soo maraan muxuu ahaa golf fedhan bay soo maraan khalijka cadam bay soo maraan marka runtii ilaa iminka maana arag waana iisa xaggayga muxuu ahaa de berbera waa dadka strategy laakiin maanaan gaadhin muxuu ahaa baabilmadu intaa la gaadhin saali bay noogu yimaadaan wax culays wax muxuu ahaa naga gaabtinin ma jiraan maasha allah waa inoo soo socdaan waa inoo iman doonaan insha allah